diyaar u ah in ay matalaan jaamacaddeena nugaal university qaybta ganacsatada oo aqbashay jaamacadda inay si toosa ula shaqayso una saacido waa kambaniga ugu weyn baan dhihi karayaa east africa haddeer ee has petroleum oo laga soo bilaabo mombasa tanzania kenya uganda ruwanda zair sudan intaaba ku leh ganacsi ahna kambeni dadka iska lihii asalkoodu ay ka soo jeedaan gobolkan aynu wax ku baranno ee sool xubnahaas ganacsatada iyo isugu jira aqoon-yahanadu waxay samaysteen kulamo waxayna leeyihiin xidhiidh joogto ah waxayna leeyihiin email ka dhexaysa oo gaar ah oo ay kaga hadlaan danaha jaamacadda waxyaabaha aanu ka wada hadallay waxaa ka mid ah in wakhtiyo kooban wakhtiyo kooban ay inoo yimaadaan isla markaana wakhti kooban ay inala qaataan isla markaana si tabaruca ay jaamacadda uga howlgalaan waxyaabaha kale oo aan isla qaadanay waxaa ka mid ah jaamacadda dhismaheeda marka aanu u gudbinno naqshadda dhulka jaamacaddu ay leedahay iyo qiimaha ku baxaya marka aanu u gudbinno in wixii ay nagala qaban karaan ay nagala qabtaan safarkaas safarka ku xigay wuxuu ahaa safarkii ay ii suuro gashay in aan tago yurub dalka sbain oo jaamacaddeenu ay ka heshay martiqaad boqol iyo toban jaamacadood ayaa isugu yimid toddobaatan jaamacadood waxay ahaayeen waddamada waxay ka socdeen afrikaanka afartan jaamacadoodna waxay ka socdeen waddamada yurubiyaanka waxayna u badnaayeen dalka sbain ujeeddada shirkaasi wuxuu ahaa in jaamacadaha yurubiyaanka iyo jaamacadaha afrikaanku ay yeeshaan xidhiidh joogto ah wada shaqayn iyo ta ugu muhiimsan oo ahayd is-aqoonsi jaamacadu waliba in ay aqoonsato jaamacadda kale meeshiina lagu kala saxeexday heshiis odhanaya jaamacadda nugaal in ay ka mid tahay boqol iyo tobankaas jaamacadood oo afartanna ay yurubiyaan yihiin toddobaatanna ay yihiin afrikaan ka socday ugu yaraan in ka badan afartan dal oo afrikaan ah haddii africa afartan dal oo kamida jaamacaddeena laga aqoonsan yahay imisa africa soo hadhay dalalkii wax yar soo maa intaasina waxay ila tahay waa iyagaa inoo baahan soo maa intaas intaas iyagaa inoo baahan maadaama aynu majority-ga haysano nasiib wanaag waxaa ahayd jaamacadda nugal university waxay ahayd magaca soomaali meel kasta uu joogaba jaamacadda keliya oo ku fadhiday magaca soomaali kursigeeda ayay ahayd jaamacaddeeni jaamacad kale ayaa la marti qaaday laakiin waxaa laga yaabaa fiisayaasha iska adag iyo baasaboorada muxuu ahaay darteed inaynan u suuro gelinin inaynan u suuro gelin laakiin innaga saas bay inoogu suuro gashay waxaa ila joogay oo shirka igala qayb galay oo jaamacadda ila matelayey oo hawsha ila xoojinayey oo wax weyn ka qaatay oo anigu aanan qaban karin qabtay nin b h d ah oo reer sool ah oo lix iyo labaatan sano deganaa sbain islamarkaana b h d diisa ku sameeyey dalka sbain ninkaas ayaa toddobadii cashaba isaga iyo carruurtiisuba ay ila joogeen iyo reerkiisuba oo muxuu ahaayey jaamacadda magaceeda ay ku hadlayeen ilaa waxay gaadhay wuxuu ku hadlayay luqadda sbaanishka oo loo badnaa shirku muxuu ahaaye lagaga hadlayey ilaa iyo waxaa la gaadhay in tiifiyada localka ah iyo kuwa internationalka ahi ay casuumaan oo ay yidhaahdaan waxaanu doonaynaa inaad jaamacaddaas iyo dalka aad ku taallo aad naga siiso warbixin dheeraada su-aalaha ugu badan oo nalaga weydiinaya soomaaliya waxay ahaayeen ka warrama byrasigii sidee weya maaragtay annagana waxaanu lahayn dhinacaas byrusiga ma degenin shirkaas dadka isugu yimid oo boqol iyo tobanka jaamacadood matelayey jaamacad kasta waxaa laga marti qaaday laba qof labadaa qof waxay ahaayeen guddoomiyaha jaamacadda iyo ku-xigeenka jaamacadda marka waxaad garan karaysaa sida dadkaasi taytalka iyo miis miisaanka ay leeyihiin baad fahmi karaysaa shirkaas kadib waxaa ii suuro gashay in aan aado dalka maraykanka magaalada minnesota oo aan deganaan jiray asxaabtii aan meesha ugu tago laba shay baana safarkaas iigu muhiimsanaa gabdho dhigta jaamacadda university of minnesota oo reer sool sanaag u badan oo sponsaray gabdho toban gaadhaya oo jaamacaddeena dhigta gabdhahaas oo codsaday yidhi waxaan doonana inaad na xoojiso oo hawshii sponsorka gabdhaha aad noola ololayso iyo anigoo ugu talagalay in aan jaamacadda meesha uga soo ololeeyo ilaa ay afar shir oo kala duwan waan u male inaad ka aragteen muxuu ahaaye saxaafadda ayaa ii suuro galay kii iigu xiisa badnaana wuxuu ahaa midkii muxuu ahaayey t v-geenan caalamiga ah ee universal t v laiga siiyey thirty minute oo aan ugu yaraan shan iyo toban daqiiqana jaamacadda kaga warbixinayey iyo xogteeda shan iyo labaatan daqiiqana maa inta soo hadhayna su-aalo iyo jawaabo ay u badnaayeen oo mujtamacu si life ah su-aaluhu muxuu ahaayey la isu weydiinayey markaan soo koobo gabdhihii sponsaray gabdhahaas barnaamijkii ay iigu marti qaadeen wuu u suuro galay waxaana intaa noo dheeraa in uu noo hirgalay tiam cusub oo sidii nairobi oo kaleeto isugu jira aqoon-yahano iyo ganacsato oo yidhi muxuu ahaayey waxaanu diyaar u nahay in aanu dibudhiska iyo kobcinta nugaal university aanu ka qayb qaadano haddii ay tahay inaanu waddanka nimaadno oo casharo bixinno haddii ay tahay inaanu keenno qalabka waxbarashada haddii ay tahay in aanu ka qayb qaadano arday in aanu ka bixinno scholarship iyo haddii ay tahay dhismaha jaamacadda haddii la bilaabo in aanu diyaar nahay intaas kadib waxaan kusoo noqday muxuu ahaayey dalka kenya aan joogay laba casho taasina waxaan la yeeshay xidhiidh tiimkii meeshaa ka abuurmay hawlahooduna wuxuu u mareeyey meel fiican runtii waa tiam aan isdhihi karayo waana meel inoo dhow waana dad inoo iman kara waana dad badanaaba jaamacadaha macalimiinka oo ku xidhan waa dad ilaa iyo muxuu ahaayey qofkeenii ka qalin jabiyey jaamacadda ha dhowta ayna dhibaato ku haynaynin inuu laba sano ama sanad inta lagu sameeyo masteraytka uu kusoo qaato jaamacadaha ugu caansan ee dalalka aynu dariska nahay haddii ay tahay uganda iyo haddii ay tahay kenya labadaba hadda waxaan ka haysanaa kalsooni iyo haddii ay tahay ethoobiya iyo haddii ay tahay sudan oo intaba aanu isugu nimid shirkii ka dhacay sbain intaas kadib waxaan kusoo koobayaa waxaan is leeyahay wax kasta oo dad kale ay inoo ballan qaadaan waxaa ka muhiimsan isku tashi inagu aynu isku tashanno haddii aynu haysanno hal qol haddii aynu haysanno hal macallin haddii aynu haysanno hal sabuurad haddaynu haysanno hal projector in inagu aynu iimaansanno oo ku xisaabtanno waxa aynu haysanno haddaynu inagu iimaansanno kuna xisaabtanno waxa aynu haysanno shaki waxaan lahayn shaki waxaan lahayn waxyaalaha iminka aynu u hanqaltaagano iyaga ayaa ina soo doonanaya jaamacaddu kadib intii ay ka qayb gashay shirka ka qayb gashay intii aad ka noqoteen arday intii tiradu ay badatay intii dhowaan ahayd mar kasta waxaan is leeyahay wixii aan doonan jirnay oo dhihi jirnay sidee loo gaadhaa iyaga ayaa iminka muxuu ahaayey ah kuwa nala soo xidhiidhaya tusaalena waxaa u ah in intii iminka aan soo noqday aan martiqaad ka helay dawladaha toddobada ah oo laisku dhaho igad jaamacaddu ay afar jaamacadood oo muxuu ahaayey laga marti qaaday somalilan iyo afar jaamacadood oo laga marti qaaday puntland in ay jaamacaddu tahay sideeddaa jaamacadood jir ka dhacaya december saddex iyo tobankeeda adis ababa oo waddamada igad ay qabanqaabinayaan in jaamacaddeenu ay tahay kuwii ugu horreeyey ee lala soo xidhiidhay martiqaadkaasna helay taasi waxay ku tusinaysaa haddii inagu aynaan isdhigan haddii inagu aynaan odhanin oo meeshu waa laascaanood oo macalimiinna ma joogta jaamacadduna ma xoog badnee allaalaha bal aan usoo yaro jiiro jiireeyo intaad jiiro jiireynaysaa laguu qalin jebinayaa intaad jiiro jiireynayso baa laisku qalin jebinayaa hadeerto ayaa waxaa laigu bishaareynayey ardayda combyuter science-ka ee hadda muxuu ahaayey inoo dhigata year tree in ay gacanta ku hayaan barnaamij ama program database ah oo ay jaamacadda oo dhan u sameynayaan system dejisan haddii uu yahay academic haddii uu yahay registration haddii uu yahay admin and finance soo wax lagu soo wax lagu faana maaha haddii ardaydii oo aan qali jabinin ay dejinayaan program shirkado loo soo ijaarto oo lagu bixiyo millions lacag lagu bixiyo haddii ardaydii ay iyagoon weli qalin jabinin heerkaa ay marayaan soo wax lagu farxo maaha sidaas daraaddeed waxaan dhihi karaa innaga innaga ayay inagu xidhan tahay waxa aynu doonayno hanqaltaagga iyo qofku in uu ma aragtay iimaansan waayo waxa uu haysto haddeer waxaan u malaynayaa hal macallin waad aragteen oo wax badan ka bedelay baan rajaynayaa tayaynta muxuu ahaayey wax dhigidda macallinkii qaybta combyuutarkuna insha allahu tacaala keliya waxaa iga dhiman maanta ayaan inaan isoo raaco ayuu ahaa laakiin ismaanaan helin maanta ayaan waxaan sugayey in la iisoo iskaangareeyo baasaboorkiisii si loogu soo saaro fiisi loogu soo saaro waxaan is leeyahay insha allahu tacaala bishu intay dhammaanin ka hor macallinkii combyuter science-ka oo isaguna jaamacad ku taalla kenya macallinkaahi macallinkaasina wuu ina hayaa insha allahu tacaala wixii intaa ka dambeeya qaybtii kaleto oo aynu u baahan nahay oo maadooyinka macallimiintu sidaas ayay insha allahu tacaala joogto inoogu ahaan doonaan kuwo tabaruca oo muxuu ahaayey diyaar inoo ahna waynu helaynaa marka waan dheereeyey hadalkaan rajaynayaa su-aalaha aan idin siiyo iyo dareenkiina aniguna aan intaa kusoo kufiyo aad baad u mahadsan tihiin aad baana ugu faraxsanahay koritaanka horumarka isbedelka aynu samaynano ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku yidhi qur-aanka bacda acuudu billahi min ashayطan الrajiim in allaha laa yuqayiru ma bqawmi xataa yuqayiruu ma banfusihim inagu haddaynaan isbedelka samaynin haddii inaga aan laga arkin muxuu ahaaya isbedelka cid intay kuu timaado afka kuu gelin maysa keeg iyo rooti iyo timir iyo caanagil lagu siin maayo waa in cali khaliif galaydh doctoorka waxaan ka bartay waxa la yidhaahdo you have to end you have to end micnaheedu waxaa weeye waa inaad kasbataa adigu waxa aad doonayso adigu waa in aad kasbataa haddii dareen uu kugu jiro isbedel hadduu kugu jiro na wuxuu nagu odhan jiray doctor cali khaliif cidda wax bedelaysaa haddii adiga ayna noqonin hu waa aya haddaba waktiga wax la bedelayaana haddii hadda ayna noqonin wen waa goorma ha ha if not you who is making the change haddii adiga uusan noqonin qofka sameynaya isbeddelka aad doonaysahay then who who else cidda kaleo aad sugaysaa waayo isbeddelka la doonaya haddaynaan iminka samayna then when when we are going to do marka marna yaan wax la qawadin marna yaan la qawadin waxa aynu haysanno marna yaan la qawadin mar walba aynu u aragno waxa aynu haysanaay inay yihiin waxa wax ugu fiican haddii inagu aynu diyaarnahay aad baad u mahadsan tihiin su-aalaha iyo waxaan siinayaa dareenkiina asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu